أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah weerar camileed istishaadi ah oo galabta lagu beegsaday xarun ciidamada murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan khasaa'ir kala duwan oo cadowga ka soo gaaray iyo bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobbadeena kale waxaa ka mid ah warbixin ciwaan looga dhigay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyadii afghanistaan oo u daabacay mid ka mid a wargeysyada caalamka tooshkana ku ifiyey qoobgariirka hareeyey madaxda riddada iyo saraakiishooda faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya oo markii ugu horaysay wadahadal la xidhiira xiisadda badda ku yeelanaya magaalada ankara ee dalka turkiga haddaba warbixin ayaannu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobbadeena kale waxaa ka mid ah kulan ku soo dhammaaday magaalada ceelcadde oo jufada reer xasan sheikh ku dooratay nabadoon cusub waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan bayaan kulankaasi ka soo baxay iyo marti sharaf mas-uuliyiin ay ka mid yihiin oo hadalla ka jeediyey iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo mashruuc raashin qaybinah ka samaysay degmada kamsuuma xaaladihii ugu dembeeyey falastiin iyo khaza iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa weerar camileed istishaadi ah ayaa galabta lagu qaaday xarun ciidamada murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan khasaa'ir kala duwan ayaana cadowga weerarkaasi camiliyadda istishaadiyada ka soo gaaray haddaba camiliyaddan istishaadiga ah iyo weeraro kamiina oo ka dhacay shabeellada dhexe waxaa laga soo saaray bayaan lagu faahfaahinayo bashiir muxyidiin abu ayman ayaa noo akhrinaya bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay cadow lagu beegsaday hiiraan iyo shabeellada dhexe afar iyo labaatanka bisha dulxij sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri waafaqsan soddonka bisha lixaad ee juun sannadka labada kun afar iyo labaatanka faysalow bayaanka waxa uu ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo xad ah howlgallo ay ka fuliyeen wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasoo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah howlgalka koowaad oo dhacay maanta barqadii waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaan dhaca duleedka degmada runurgood ee shabeellada dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey kamiinka waxaana inta la xaqiijiyey cadowga laga dilay sagaal murtad kuwaas oo qaar ka mid ah meedadkooda looga cararay goobta dagaalka dhaawaca murtadiintu waa toddoba murtad ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale khaniimaystay toddoba qori oo boobayaal ah dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay galabta camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaas oo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamada murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey waddanka eritereya kuwaasoo badankood ku hobtay howlgallada mujaahidiinta ee afar iyo labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayey wilaayaadka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xerada ku sugnaa xubno ka mid ah ciidamada riddada jabuuti ee hiilgaalo camaliyadda istishaadiga ah ayaa allaha fadligiis sidii loogu talagala u beegsatay maleeshiyada murtadiinta ah xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore ee saldhigga waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo cadowga lagu gaarsiiyey camaliyadda tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga waa sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho ah iyo dhaawaca askar kale oo ku dhaawacantay camaliyadda isishaadiga ah waxaa kale oo jira burbur soo gaaray saldhiggii ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi u yaallay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ciwaan looga dhigay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyadii afghanistaan oo uu daabacay wargeeska nation haddaba warbixintaasi waxay tooshka ku ifin doontaa qoobgariirka hareeyey madaxda iyo saraakiisha ridada haddaba waxaa warbixinta noo akhrinaya xasan cabdiraxmaan maxamuud abu xasaan wargeyska nation ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu yahay soomaaliya oo wajahaysa ilbiriqsiyadii afghanistaan taasoo ka dardaaruwarinaysa xaaladda soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada atmis tilmaamaysana in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayso hoggaanka dalka kadib hayaamitaanka askartan soomaaliya ayaa sugaysa inay la noolaato masiirka dalka afghanistaan oo kale taas oo ah in si la mid ah daalibaan ay al-shabaab oo la wareegta dalka kuna soo rogto maamul islaami ah dadka qaar ayaana u arka in shacabka soomaaliyeed oo keliya uu hor istaagi karo arrinkaas marka askariga ugu dambeeya ee atmis uu ka baxaya soomaaliya dhammaadka sanadkan ayaa lagu yidhi sadarada ugu horreeya ee warbixinta nation taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo uu soo xiganaya wargeeska ayaa muujiyey filashadiisa la xiriirta in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso weeraro xoogan iyadoona isku dayeysa inay ka faa'iidaysato bixitaanka ciidamada atmis ee dalka wuxuuse tilmaamay in laga hortegi karo arrinkaasi haddii shacabka soomaaliyeed ay ku dabafaylaan xukuumadda riddada ah ee muqdisho bixitaanka ciidamada atmis waxay xarakada al-shabaab u hanqaltaagaysaa inay ka faa'iidaysato firaaqa amni iyadoo qaadaysa weeraro ka dhannaa ciidamada soomaaliya laakiin ciidanka militariga ee soomaaliya wuu ka warhaya arrinkaasi wuxuuna adkaysanayaa difaacyadiisa si ay uga hortagaan weerar weliba oo lagu soo qaado ayuu yidhi taliyaha africom oo qabtay shir jiraa'id oo online-a maruu ka warbixinayay safarro uu ku soo maray qaaradda afrika isagoo sii hadlaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyey waxaa suuragal ah inay dhacaan weeraro saameyn leh oo ka dhaca muqdisho iyo meelo kale laakiin waxaan ku rajo weennahay in dowladda federaalka ay dareemaysa halista amni ee ku daaban isbeddel ka socda laakiin khubarada ka faalloota arrimaha mandiqadda iyo soomaaliya ayaa tilmaamaya in xarakada al-shabaab ay xiriir wanaagsan la leedahay bulshada soomaalida adeegeeda garsoorkana uu yahay kan loogu kalsooni badan yahay sidaa daraaddeedna wax la sugo aanan ahayn inay ka hor yimaadaan maamul islaami ah oo ay hirgelinaysa xarakada al-shabaab waxay sidoo kale khubaradu tilmaameen inay awoodda ciidanka riddada lagu wiiqay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidaa daraaddeedna aanay iska caabin karin weeraro uga yimaada al-shabaab warbixinta wargeeska nation waxay tilmaamaysaa in qorshaha amni ee xilligan uu dhigayo in ciidamada murtadiinta ay la wareegaan amniga sidoo kalena ay difaacdaan deegaanadii ay horey oo la wareegeen oo aanay dib ugu laabanin dagaalyahanada hubaysan taliyaha africom ayaa dhankiisa dareemaya in ciidamada riddada aanay keligood ku dhicin iska caabinta xarakada al-shabaab waxaana si loo difaaca deegaanada ku jira gacanta xukuumadda uu soo jeediyey in xukuumaddu ay ku qanciso shacabka iyo maamul goboleedyada qorshaha la xiriira amniga genaraal michael longoli wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda ay leedahay in maleeshiyaadka qabaa'ilka ay ka qayb qaadan karaan dagaalka la doonayo in soomaaliya ayna ka dhalan dowlad islaami ah wuxuu yidhi xukuumadda uu wado xasan sheikh waxay waxtar yeelan doontaa marka ay qayb ka yihiin dadka deegaanka murtad xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo labadii oo uu qabtay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya wuxuu ku goodinayay in gebi ahaanba uu burburin doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana goodis aanu ilaa iyo hadda wax ka hergelin laba sano kadibna wuxuu dhanka kale tilmaamayaa rabitaankiisa la xiriira wadahadallo uu la galo xarakada al-shabaab dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan waxaa la filayaa in ciidamada atmis ay ka wada baxaan dalka soomaaliya iyagoo ka tegaya firaaq amni oo ay tahay in ciidamada riddadu ay buuxiyaan waana arrinta walwalka ugu badan ay ka muujinayaan dhinacyada taageera xukuumadda xasan sheekh maxamuud dhowaan maleeshiyaadka riddada waxay codsadeen in si tartiib tartiib ah ciidamada atmis ay uga baxaan soomaaliya taasoo siinaysa ciidamada riddada awooddii ay kula wareegi lahaayeen amniga waxayna sidoo kale soo jeediyeen in la dhiso ciidan kale oo afrikaan ah oo sii joogi doona dalka waana arrinta ilaa iyo hadda aanay dowladda riddada ka helin wax jawaab ah oo la xiriira falaqeeyayaasha amniga iyo shakhsiyaad u dhunduleela arrimaha sirdoonka ayaa waayadii ugu dambeeyey waxay tilmaamayeen halista la xiriirta in soomaaliya ay martageliso wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan laba kun kow iyo labaatankii markii ciidamada maraykanka iyo kuwa neto ay isaga hayaameen waddankaas ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa dhankiisa toddobaadkii hore maruu la hadlayay safiiradda ku sugan muqdisho wuxuu tilmaamay in weli xarakada jihaadiga ee al-shabaab ay tahay halis amni oo xoog badan si la mid ah madaxa ciidanka atmis moxamed suweyf ayaa tilmaamay in xarakada al-shabaab ay weli tahay koox awood leh oo fulin karta weeraro wax burburiya wuxuu tusaale u soo qaaday weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay bartamaha iyo koonfur galbeed ee soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo saddexdii ciidamada atmis ayaa bilaabay inay dhimaan ciidankeeda jooga soomaaliya waxayna ka baxeen saldhigyo dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen deegaano kala duwan halkaasoo ay ku wareejiyeen ciidamada riddada murtad xuseen sheekh cali oo ah la taliyaha dhanka amniga ee xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa wuxuu ku tilmaamay in cabsida la xiriirta in dalka uu u gacangelaya xarakada al-shabaab ay tahay mid riwaayad ah inkastoo horay hadallo uu u jeediyey uu isaga qudhiisu muujinayay halista amni ay wajahaysa xukuumaddiisa taagta daran waayadii ugu dambeeyey waxaa aad isu soo taraya taqaariirta iyo warbixinada ay baahinayaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee la xiriira in haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya ay suuragal tahay in al-shabaab ay isku fidiso dhul ballaaran dowladda riddada iyo mas-uuliyiinteeda ayaa ku nool qoobgariir laga dareemaya hadallada ay warbaahinta ka jeedinayaan bixitaanka ciidamada atmis ayaana halkiisii ka sii socdo xarakada al-shabaabna waxay u muuqataa mid ku jirta diyaargarow xooggan marka loo fiiriyo muuqaalada ka imaanaya xeryaha tababarada ee ay baahinayso mu'asasada alkataa'ib aad ayuu u mahadsan yahay abuu xasaan ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda xoosh degmada dherkenley ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna gaar ahaan kuwa milatariga loogu yaro qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa afar murtad oo uu ku jiro sarkaal laba xidigle ah oo lagu magacaabo abshir shaafici walaalka faysalo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda itoobiya oo markii ugu horreysay loo ogolaaday inay wadahadal ka gasho badda soomaaliya xukuumadda muqdisho ee shisheeyuhu ilaaliyo ayaa ankara ka codsatay in la wada hadalsiiyo adis ababa oo doonaysa inay boobto badda soomaaliyeed war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda dibadda ee xukuumadda muqdisho ayaa lagu sheegay in wefdi ka socda soomaaliya ay tegayaan dalka turkiga halkaasi oo ay ka dhici doonaan kulan u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya xasan sheikh ayaa olole ugu jira sidii loo horjoogsan lahaa m o u-ga bilowgii sanadkan dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed wufuudda labada dhinac ka kala socda ayaa goor sii horreysay gaaray turkiga axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho ayaa shaaciyey inay wadahadal toos ah la galayaan dowladda itoobiya tallaabadan ayaa ka dhigan in dowladda xasan sheikh ay ka tanaasushay diidmadii ay ka muujin jirtay in ay wadahadallo toos ah la gasho xukuumadda abiy axmed ee caadaysatay qaadashada qayb ka mid ah biyaha soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayaa bilowgii sanadkan maalintii heshiiskan la saxiixay ku baraarugay in xasan gurguurte uu ogolaa in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya balse uu ka carooday wadiiqada ay u soo martay oo ahaa dhanka hogaamiyaha maamulka somalilan falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in abiy axmed ay guul diblomaasiyadeed u tahay in uu wadahadal ka galo badda soomaaliya kooxda dabadhilifka ah ee ka talisa villa soomaaliya ayaa doonaysa inay gacan bidixayso badda soomaaliya xasan sheikh ayaa isbuucii lasoo dhaafay mar kale ku celiyey inuusan diidanayn in etoobiya ay badda soomaaliya soo gaarto balse ay diidan yihiin inay soo marto dhanka maamulka somalilan mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa dhowaan isagana sheegay in askarta soomaaliya jooga aysan ka amar qaadanin xasan sheikh iyo kooxdiisa islamarkaana aan loo sheegi karin xilliga ay ka baxayaan soomaaliya mas-uulkan itoobiyaanka ahi waxa uu intaa ku daray inay soomaaliya ku joogaan sharciyad caalami ah islamarkaana ay bixi doonaan keliya marka midooda afrika sidaas codsado haddii aan markan soo qabto wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay wakaaladdu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin dheer oo ay kaga hadlayso xaaladda kenya warbixinta ayaa diiradda saaraysa banaanbaxyada ka socda kenya iyo waxyaabaha keenay xaaladda dhaqaale ee uu ku sugan yahay waddankani banaanbaxyada ayaa dhaliyey dhaqaale burburka dalka ka jira xukuumadda ruutu ayaana awoodi weysay in ay kabto miisaaniyaddeeda sannadlaha taasi oo keentay inay ku soo celiso dadweynaha oo ay canshuurta ku kordhiso taasi oo keentay inay ka gadoodaan dadweynaha kenyanka ah haddii aan halkaasi uga baxo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan shan iyo toban etoobiyaan ah oo xanuunno ugu dhintay ismaamulka amhara cudurro laayaan ah ayaa laga soo calaamadiyey ismaamullada kala duwan ee uu ka kooban yahay dalka kenya halkaas oo ay dhowr xubnood ugu dhinteen xanuunadaasi warbixinta oo uu soo saaray xafiiska ururgaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bani aadamnimada ee dalka itoobiya ayaa sheegaysa in waddankan uu hadda la daalaadhacayo xanuuno kala duwan oo ay ka mid yihiin jadeecada daacuunka iyo duumada kuwaasi oo khatar weyn ku ah caafimaadka bulshada cudurka daacuunka oo dalkaasi ka dilaacay bishii agoosto labada kun labaiyo labaatan ayaa lagu sheegay in uu yahay kii ugu wakhtiga dheeraa ee laga diiwaan geliyo taariikhda waddanka etoobiya hay-adda o c h a waxay sheegtay in xaaladda ugu daran ay ka jirto gobollada cafar iyo oromiya kuwaas oo xaaladaha si wajahayay tan iyo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wargeyska adis standard ayaa dhanka kale sheegay in shan iyo toban qof ay u dhinteen xanuunka jadeecada ee ka dilaacay mandiqada wahigimra ee axmaarada xaaladda ugu daran ee uu wajahayo gobolka axmaarada ayaa lagu sheegay abaaraha kuwaasi oo gallaaftay nolosha dad badan machadka caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka amhara ayaa soo bandhigay tirakoob la sameeyey laba bilood ka hor xogta ayaa tilmaamaysa in in ka badan hal dhibic laba milyan oo qof oo ku nool gobolkan ay soo riteen xanuunka duumada kow iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay boqolaal etoobiyaan ah ayaa tan iyo labada kun labaiyo tobankii cudurka daacuunka ugu geeriyooday deegaano ka tirsan dalkaasi oo uu ka mid yahay ismaamulka amhara halka uu xanuunkan soo ritay kumanaan kale aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto iyo guud ahaan mandiqada geeska afrika ka dhaliyey hadalkii taliyaha ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika taliyaha africom ayaa ka dhawaajiyey in maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku sugan yihiin xaalad la mid ah kuwii ay ku burbureen maleeshiyadii ay afghanistan ka dhiseen maraykanka ayaa aada uga walacsan xaaladda murtadiinta kadib bixitaanka atmis xubintiina caawa waa inaga inta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad naga maqlaysaan waa raadiyaha andalus markanna qodobo kale ayaa noo soo socda hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaa soo jeedinaya suhayb cabdulaahi waad mahadsan tahay faysal haddii aan egno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin diyaaradaha cadowga duqaymo xoogan iyo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxa ay ka geysteen magaalada khaza bartamaheeda koonfurteeda iyo sidoo kale waqooyigeeda wasaaradda caafimaadka magaaladaasi bayaan ay soo saartay waxa ay ku faahfaahisay khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaray duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay dhacay ilaa afartan iyo saddex shuhada ah ayaa la gaarsiiyey cisbitaalada kala duwan ee qidaaca iyo sidoo kale boqol kow iyo toban dhaawac ah afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay bayaanka wasaaraddu wuxuu intaa ku daray in dadka qaar ee dhintay meydadkooda ay ku jiraan burburka hoostiisa halka sidoo kalena ay yaalaan qaarkood waddooyinka dhakhaatiirtun ay awood ay u yeelan waayeen in ay soo qaadaan anfesalow tirada guud ee shuhadada waxa ay maraysaa soddon iyo toddoba kun siddeed boqol toddobaatan iyo toddoba ruux dhaawac waxa uu marayaa siddeetan iyo lix kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaal khasaarahaasne waa ilaa tan iyo toddobadii oktoobar waxaa intaasii dheer kumanaanka burburka hoostiisa ku jira ee la la'yahay kuwaas oo qaarkood bilooyin kadib laga soo saarayo burburka hoostiisa markaan eegno dhinaca dagaalada kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fulinayaan howlgallo kala duwan muqaawamadu waxa ay ku guulaysatay inay weerar kala hortagto ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa xaafadda xayi shujaaciya efesalo howlgalladii maanta dhacay mid ka mid a waxaa lagu beegsaday gaadiidka ciidanka daabula waxaana lagu beegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan khasaare dhimashay dhaawac isugu jira ayaana ka dhashay bay yidhaahdeen muqaawamada howlgalkaas ayaana si gaar ah waxa uga dhacay xaafadda talhawa sidoo kale howlgallo ka dhacay isla xaafadda xayu shujaaciyah waxay kooxaha muqaawamadu ku beegsadeen taangiyada ciidanka yuhuudda ee loo yaqaano mirkaafaha xaafadda xayu shujaaciyah maalmihii lasoo dhaafay waxay martigelinaysay dagaallo qaraar oo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda yuhuuddana waxaa looga bartay in marba xaafad ay ku duulaan balse ay kala soo laabtaan guuldaro iyo fashil dhinaca dagaalka warbaahinta markaan eegno muqaawamadu waxa ay caawa faafiyeen muuqaal ay ku soo bandhigeen awooddooda inaysan waxba iska beddelin sidoo kalena warshadahooda hubka ay yihiin kuwa shaqaynaya muuqaalka ay faafiyeen waxaa ka soo muuqanaya iyagoo farsamaynaya hubka kala duwan ay ku naafeenayaan ciidanka sahayanada waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in xilliga muuqaalkan la duway uu yahay kadib toddobadii oktoobar maamulka gumaystaha yuhuuddana uu ku doodayey inuu gebyahaanba ka takhallusay muqaawamada arrimaha soo jiitay daawadayaasha muuqaalka waxaa ka mid ah aadna loo falanqaynayey in warshadaha hubkaasi lagu farsamaynayo in ay taallay shaashad uu ka daarnaa mid ka mid ah tiifiyada carabta ee sida tooska ah usoo gudbiya xaaladaha ka tagan magaalada khaza taas oo lagu tilmaamay mid looga hortegayo in gumaystuhu muuqaalkan uu ku tilmaamo mid la duubay ka hor toddobadii oktoobar markii la eego dhinaca warbaahintana kooxaha muqaawamada filistiin aad ayay uga guulaysteen dhinaca sahaynada waxayna warbaahintu muqaawamadu had iyo jeer faafinaysaa muuqaalo argagax iyo rucbi ku beeraya quluubta dadka yuhuudda ah islamarkaana madaxa isku gelinaya sahaynada dhexdeeda faysal halkaas ayaan ku hakinaynaa xubintii wararkii ugu dambeeyey ee filistiin
waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada gado kulan u dhexeeyey jufada reer xasan shiikh oo ka tirsan beesha cali maxamed iyo sidoo kale wilaayada islaamiga ah ee gado oo socday muddo toddoba maalin ah laguna xalinayay khilaafaad u dhexeeya jifada nabadoon cusubna ay ku caleema saarteen ayaa ku soo dhammaaday degmada ceelcadde ee wilaayada gado waxaan idiin soo gudbin doonnaa ugu horeyn bayaankii kulankaasi ka soo baxay ujeeddo bayaan ka soo baxay jifada reer xasan shiikh oo ka mid ah beelweynta cali maxamed kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo jufada reer xasan shiikh oo ka mid ah beelweynta cali maxamed kulankaas oo ka dhacay degmada ceel cadde waxaa kasoo qayb galay waxgarad iyo culimo udiin u dhashay beesha kulankaas oo socday muddo toddoba maalmood ah iyadoo looga arrinsanayay aayaha reerka iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeyey reerka sirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow reerku waxay doorteen nabadoon cusub nabadoon bishaar cali cabdi haraa oo lagu bedelay nabadoonkii hore nabadoon cabdiqaadir maxamuud xareed oo loo yaqaana cabdiguri labo reerku waxay dhammaysteen dhammaan wixii dhex yaalay oo khilaafaad ah ayagoo ka heshiiyey iskana uur xaartay xumaha iyo xumaanta dhex taalay saddex beesha waxay kasoo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada afar reerku waxay caddaynayaan garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah shan reerku waxay ka soo hor jeedaa gulufka shareeca la dirirka uu horboodayo xasan gargurte iyo waxa loo yaqaano macuusley iyo wixii la mid ah lix sidoo kale reerku waxay baraa-ataam ah ka qaateen gaalada iyo murtadiinta toddobo reerku waxay ka soo hor jeedaan heshiisyada xaaraanta ah ee murtad muuse biixi iyo xasan garguurta ay la kala galeen madaxda xabashida iyo turkiga ugu dambayn reerku waxay mahad celin ballaaran u jeedinayaan allah mahadda allah kadib sidoo kale waxay waxay u mahad celinayaan walaalaha xarakatul shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gedo sidoo kale reerku waxay u mahad celinayaan marti sharafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah saxiixayaasha beesha bayaanka nambar kow nabadoon cabdiwaaxid xaaji cabdi labo nabadoon cabdiqaadir ismaaciil maxamed saddex nabadoon cali dubad siciid afar nabadoon cabdulaahi aadan shacabdi shan nabadoon cabdiqaadir axmed maxamed cabey lix nabadoon aadan xareed kuluc toddobo nabadoon sheekh aadan cali sheekh cabdiraxmaan sideed nabadoon macalin xasan sheekh maxamed cali sagaal nabadoon maxamed cabdulaahi cali gabobe markana waxaad maqli doontaan nabadoon cabdulqaadir maxamuud xareed kuna magac dheer nabadoon cabdigurey nabadoonkii hore ee jifada ee la bedelay alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jamacada meesha isugu timiday awalan waxaan salaamayaa walaayada gobolka gede khaasatan waaliga luqmaan khilaafkii beesha reer xasan sheekh dhex galay juhdiga tirada badan oo uu ku bixiyey maantana gebagabadeedii aan joogno waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa odayaasha ugaasyada nuqabada kale ee nagala soo qayb gashay xafladan markhaatigana ka ah xil wareejintan iyo duqii hore usha laga qaaday iyo duqii cusub oo loo dhiibay iyagana waa u mahad celinayaa aniga cabdi gurey labaiyo labaatan sano ciddii aan duqa u ahaa oo dee shiddo badan aan ugu soo shaqeeyey inaan maanta xilka ku wareejiyo walaalkay bishaar cali hara iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo qalbigayga oo nadiif waxaana jeclahay inaan garab istaago wixii cilmi ahon ku dhaamo wixii waayo aragnimo oon ku dhaamo wixii talo ahon siin karo wixii dee ka qaldamo oon la toosiyo inaan garab u ahay iyo gaashaanba waxaan leeyahay nuqabada sharafta badan iyo ogaasyada haddaba wiil yaroo dadka ku soo biiraya inaad gardaadisaan si daacadnimo oo lilaahi ha loola shaqeeyo wax kasto oo kitaabka ilaahay uu nooga baahan yahay annagoo naga diyaar dad iyo duunyaba wax kasto oo uu nooga baahan yahay kitaabka ilaahay dad iyo duunyaba waa naga diyaar wixii cilmi xumo ay noo geyso waa goonideeda waxaan ilaahay ka baryaya aan weydiisanayaa afistam inuu iga siiyo wixii aan ku qaldamay wixii aan asiibayna ilaahay ajir uu iga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan nabadoon bishaar cali cabdi nabadoonka cusub ee jifada ay dooratay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الله سبحانه وتعالى أيام هاسن مهد ما أنت الله ينعلننا ذنا وحن مهد كلو علنا يا باشا يا حسن الشيخ oo khayr allaha siiyo dadaashay khilaafaadkoodii hoos u xallisatay oo duqoodii horena usha ka qaaday duq labaadna dooratay waxaan sheegayaa duqii hore wax badan buu soo shaqeeyey wuuna soo dadaalay duqa dambe oo la doortayna waa nin dhallinyaro ah la rabo beesha inuu hago hagaajiyo duqaasna waxaan dhehi lahaa sida usha lagugu dhiibay dadaalkeedii waa in laga helo beeshu hadda awalba shareecada islaamka ku dhaqmaysa kuna hagnayd inaad sii laba jibaarto isu soo aruuriso khilaafaadka sida u baxay usii hagaajiso oo nabadoonka cusubna saasaan kula dardaarmaya aniga beesha odogeedii baan ahay maadaama cali maxamed guud odogiisa aan ahay wixii maaragtay kalena waan kaa garab siinhayaa waan kaagala dadaalahayaa wixii alle wixii aad garan weydana waa kula garabgalahaya insha allahu inaad dadaashana aad baan kuu farayaa bishaar cali weeyo waa nabadoonka cusub ku soo dhowow intaasaan halka oga bixilaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay markana waxaan idiin soo gudbin doonnaa naqiib ibraahim maxamed cigaal guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gedo iyo nabadoon cali maxamed aadan oo goobta hadalla koo kooban ka jeediyey بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي بان مهد علينا سبحانه وتعالى أنيه نغدغي أمد مسلمين majliskaan isugu kaana keenay khayrka ah ayaan mahad u celinaynaa subxaana wa tacaala cid kaste oo dadaalkan lafdhabar u ahayd oo juhdi gelisayna jazaakum allahu khayr baan leenahay hadday xarako ahayd iyo hadday ugaaska ahayd iyo hadday qabiilka ahaydba cid kastoo tala ku yeelatay khilaafka in la xalliyo ciddana la isu keeno insha allahu raxmaan waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr beesh waxay noo sheegtay khilaafkii ku dhex jiray inay xallisay odagii aad doorateen ad dhahdeen waan dooranayna waa idinla dooranay insha allahu raxmaan saaad u doorateen oo kal iyo laab ah oo soo dhoweyn iyo walaalnimo ah oo inaan la shaqayna oo wax allaale wuxuu nooga baahday hiil iyo hoba inaan garab istaagnaana waa idinka ballan qaadnay jazaakum allahu khayr een odaygii hore oo soo shaqaynayay laba qodob baan leeyahay qodob waxaa weeye cimrigiisa intaa ka dhiman caafimaad allah siiyo cibaadadan allah u hagaajiyo een hadduu adduunka ka faaruqana ilahi subxana watacaala jannada hal siiyo een odaga waa idinla qaadanay si guud baa idinla qaadanay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا إلهي بأ مهدل الله ألكاس وكان كيني أنه مسلمين ولا لا إسلام الله صار دمان يا مهدى إسكاله ولا لها raaxasan sheekh ee isugu yimid meeshaan runtii waa shir aad aan ugu faraxsannahay nabadoonka cusub ee la doortay ee beesha ay isku raacday waa soo dhowaynaynaa runtii aad baan ugu faraxsannahay waana la shaqaynaynaa waxaan leenahay kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfac allah ka dhigo idinkana waxaan leenahay inaad ninkaas aad ku kaalmaysaan xilka aad u dhiibteen baan idinkana ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag gabagabada ayaan soo gaarnay markanna waxaad maqli doontaan kelimad dardaaran ah oo madashaasi uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني أولا إلهي ما سبحانه وتعالى loo suuro geliyey kulanka kan ee maanta aanu joogno mahad dhammaan iyo bilaabasho midna aanu lahayn ilaahay baanu mahadcelinaynaa jalla jalaaluhu beesha reer xasan sheikh oo garawsatay wixii ka dhex jiray khilaafaad ahaa inay xalliyaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa warbaahinta islaamiga ah ee gudbinaysa runtii warka xaqiiqadiisa hadday tahay saaxada jihaadka loolanka cadowga ka socdo iyo akhbaaraadka iyo tacaamulka bulshooyinka dhexmarayo ayaga gudbinayaan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala camalkiina ikhlaas ha idinka dhigo waxaanu leenahay waa inaan inteenaan ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa u nusrayno maanta xaaliyan waxay maraysaa gabagabo cadowgu ilaahay subxaana wa tacaala oo tabar yareeyey iyo waxaa la maraya islaamka ilaahi subxaana wa tacaala oo ciseeyey aa la maraya maanta waa marka kaalintii hore aad u soo qaadatay maanta waa inaad laba laabtaan waxaa laga rabaa jihaadkaas annaga halkaan fadhinno garcaska iyo waxaa weeyaan garmadowga intaba dhallayra iyo odayaal waa laga rabaa waajib weeyaan waxaana laga rabaa naf iyo maal inaan ku garab istaagno inaan cadowgaas ilaahay subxaana wa tacaala horarka aan la dagaalanno maxaa yeelay waa kan maanta baabiinayo ummad waxay ummad ku ahayd dal diin dad intaba maanta way baabiinayaan marka kuwaasna waa inaan ka hortagno saacadda bayaanka ku sheegteen noona caddayseen waa in dhaqankeeda iyo ficilkeeda laydinka helna waa dardaarmayna waxa ay odayaasha sheegeen adinkana aad noo sheegteen in khilaafka la xaliyey khilaafka waa shar ummad khilaaf waxa weeyaan ku faafa ma jirto ilaa hadday jirto way kala tagtaa ilaahi subxaana wa tacaalana wuxuu noo dardaarmay isku xiraan wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu isku xiraanta iyo waxa weeyaan ummadda wadajirkeedu ilaahay jecel yahay wadajirkaan dardaarmaynaa waxaa kaloo waxa weeyaan aan halkaan bayaanka laga akhriyey odigii hore oo ummadda muddada soo maamulayne usha laga dhigay oday waxaa weeyaan cusubna usha la saaray odayga usha la saaray waxaanu leenahay howl baa kuu taallo hawshu kuu taallo howl fudud ma ahan waa inaad u istaagto ummadda horumarkeedii caqiidada wanaagsanna aad ummadda u horseed ugu noqoto deriskana waxaa weeyaan wanaaggaada u gaaro waan kuu dardaarmaynaa odayga hore waxaanu leenahay wixii kaa dhacay oo wanaag ahaa ummadda aad u samaysay ilaahay miisaanka kuu saaro wixii khada kaa dhacay bili'aadan aa tahay in allah kuu dembi dhaafaan leenahay odayga cusub waxaan leenahay macadada khayraadka jihaadka waxyaalaha wanaagsan ee ummaddu ummad ku noqoto inaad horseed ugu noqotaan oo ku rajaynayna insha allahu tacaala ikhwaanay guud ahaan maanta loolanka socdo waad ka dhex muuqateen odayaashaas ay hor u sheegeen waadna ka dhex muuqootiin haddaana waxaanu leenahay aan sii dheerayno inteenaan waxaa weeyaan madax caddaatay iyo intuu madaxdooda madow yahayba dhammaan aan u istaagna ilahi subxaana wa tacaala cadowgiisu inaan la dagaalano insha allahu tacaala wuxuuna marayaa meeshii ugu dambaysay inta yarna aan israacino waxaanu dhihi lahayn insha allahu tacaala had iyo jeer wanaag ayaan noo ballana wixii waxaa weeyaan khilaafaad ahayna waa la xaliyey inaysan ugu soo laabanin ilahay baan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala wanaagga ayaan noo bilana hada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada jubbada hoose mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan afar boqol oo qoys ayaa wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuuma haddaba dadkaasi muslimiinta markii ay ka faa'iidaysteen raashin qaybintaasi waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman magacii macalin cusmaan maxmed kuulo waxaan ku magacdheeray macalin gaawarow degmada kamsuum ayaan jooga walaayada jubbada hoose maasha allah kawaran kabsuum maanta maxaa ka socda maanta waxaa ka socda raashin qaybin oo ay bixinayso walaayada islaamiga ee jubbada hoose si fiican maxaa idin siiyey waxaana la siiyey waa kiish buraa iyo kiis bariisa iyo kiish oo sokora iyo saliid iyo shandaro waa lai siiyey maasha allah kawaran qaabka wax loo bixinayo marka insha allah nidaamka waxaa loo bixinaa waa nidaam heer sare si fiican kow ninka magaciisa la diiwaangeliyo la qoray markii la yiri kadib la- kaara la siinaa kadib goobta raashinkiyaala la geynaa si fiicana loo soo dhaweynayaa maamul furan oo heegan ugu jiro oo wax walba u dhan yahay maasha allah wax lasoo kor hadda waxaan ku fadhiyaa haaf bur ah iyo haaf oo sokor ah iyo haaf bariis ah iyo saddex la saliid ah iyo shan daro dareenkaaga kawaran maanta maanta aad iyo aad u sareeyaa wax lasoo koobi kara maabashirow waxaan ugu daayana ilaahay inuu guulsiiyo cadowgana ilaahay jibiyo walaalaha falastiinna dhibka inuu ilaahay ka qaado cadowgaas hororka ah inuu ilaahay halaago walaalaha mujaahidiintana meel walba joogaan ilaahay waxaan ugu baryaa nasrigiisa mar walbaba ilaahay inuu siiyo insha allahu tacaala waa ducaynaynaa biidni illaahi tacaala niyadayna la jirto yaysan waxba gadaal cadow ugu soo naqanin insha allahu tacaala walaalaha saasaan dhihi lahaa faadumo cali cudur idiinma arkooda cadow idiinma hareera cimrigiinna ha raaga calankiinna ha jooga cadowgiinna ha jago allahu akbar meesha aad joogna maanta magaceed M- ani magaambo waan ka imaada kabsuumaan jooga kabsuum maanta maxaa ka socda kamasuuma maanta waxaa ka socda si farax leh oo muslimiinta idil ay ku faraxdo cadowga inuu ka naxa muraadka ay leeyihiin allaha u sahlay jannada allaha ka waraabiyo inta shahiida inta noolna farax adduunya iyo aakhara allaha siiyo aamin maanta maxaa laidin siiyey maanta waxaa nala sii bariis iyo bur iyo sokor iyo shandarwo iyo saliid maasha allah Ah, gaalkii gardarada gurigiiska soo guuri guri muslim u soo guuri guulahan u tuugayo weligii ma guulaysto allahu akbar Ah, weligii ma guulaysto geesiyaalka wacan iyo muslimada isgarabsaday gacalkan u sheegaa guulahan u tuugayo gobol walba ku guulaysto allahu akbar haye maasha allah magaceyga waxaa la yidhaahaa nuuna yuusuf maxaad meesha aad joogto intee waa hadda degmada kamsuuma hadda taaganahay kheyr Maasha Allah.
iyo muraad Maanta maxaa lagu masaajidka maanta waxaa la sii Eh, sokor saliid shandarwo iyo bariis muslimiinta maamuliinta walaalahayna ah alkulah gusi waxaa u duceynaa muraadana muraad muslimiin ilaahay inaan muraadkooda sahlo ilaahay inaan kor u qaado ilaahay inaan cadowgooda jabayo inay guulaystaa insha allah kiish abuukar mayli isii kiish bur kiish bariis kiish sokor hal shandaruuwa saddex le saliid walaalayaalka kor allah ka dhigo kor allah ka dhigo kamsuuma cadeey haa maasha allah maasha allah xaaladda geeg la faraxsan yahay qoshol faraxsigna bestayna macaa hoobni guwooy hataa faraxsigna inta fadhiine maasha allah maasha allah muslimiinta kheer maxad guul allah siiyo haa magaceyga faadimo aadan xuseen cabdiraxmaana layidhaha meesha aan joogo kamsuum cadeey aa walaalaheena kor allah ka dhigo ilmaheena kor allah ka dhigo mujaahidin dhan kor allah ka dhigo cadow allah jebiyo maanta waxaana la siiyey haaf bur haaf bariis haaf sokor saddex la saliid sandarubo kuwii sarreey allah ka dhigo walaalaheen kuwii sarreey allah ka dhigo saan isi ka daran aan ku ognahay kor aan ku ognahay Ee, markan waxaa ila jooga suldaan axmed nuur mataanow oo ka mid ah salaadiinta jubbada hoose suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka waran maanta maxaa kuu muuqdo wacalayikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa ii muuqda nidaam iyo kala dambeyn deganaan oo wax loo qeybinayo dad wax qaadanayo oo si deganaan oo asluub ku dheehan tahay oo ka soo muuqan doona insha allah kaamiraadka iyo maxallaha iclaamka markii aad maqashaan dad waxaa joogo aad u fara badan ka yimid tuulooyinka kala disan ee ka yimid ee ee hoos yimaada degmada kamasuumo ayadoo nidaamkan oo aad u wanaag badan yahay dadku aysan dhexgelaynin lana siinayo raashin ay ugu talagasho wilaayada islaamiga ee jubbada hoose raashinkaasna waxaa ka mid ah kiish bura kiish bariisa kiish sonkora xabad shandaro ah shandarooyinka wanaagsan oo labada nafar ah iyo caag saliida marka inta ilaahay u qadiray oo la gaarsiiyo insha allah waa la gaarsiiyey suldaan ka waran dareenka dadka dareenka dadka aad ayuu wanaagsan yahay dadka meel wax lagu bixiya horta meeshaan ugu marayso abadan meelo kale tagaan oo khaarij wilaayaad ah Eh, isduleysi iyo isdhibeysi iyo isjidjiiday wax ku soo qaadan jireen ama markii ay meelaha kale tagaan oo ay marayaan oo wilaayad ka tagaan oo ay gobollada kale tagaan waxyaabo ka gedisan ayay arkaan laakiin inta nidaamka ka jiro waa nidaam ku salaysan kala dambeynta shareecada islaamka ay qabto waa aada loo kala dambeeyaa nin walba ninkii horjoogaha u ah wixii uu farun buu qaadanayaa nin walbana wixii la siinayo- wixii wixii la siiyo oo loo dhiibo qaadanayaa isgacandhaaf iyo isdabamaryaan iyo nidaam noocaas marka jiro waa nidaam waafaqsan sida sharciga oona looga bartay walaayaadka islaamka inay wax u maamulaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa waa suldaan axmed nuur mataanow oo ku sugan halka ay ka socoto howlaha raashin qaybinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ka wado degmada kamsuma waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabanaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu